Masjidka Al Hidaya oo ku yaala xaafadda New Kismayo ee duleedka magaalada Kismaayo, oo markiisii horeba ahaa dhismihiisa jiingad ayaa waxaa saameyn ku yeelatay dhismihiisa dabaylo xooggan oo ka jiray magaalada Kismaayo. Qaar ka mid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka, culamaa udiin iyo odayaasha xaafadda New Kismaayo, ayaa codsaday in laga qayb qaato dhismaha masjidka.
marka masaajiddu waxay leeyihiin ahmiyad gooni leeyihiin xagga shareecada islaamka waxaa lagu gudan hayana waxaa weeye cibaadada ugu fadli badan bacda aliimaan markii la yidhahdo iimaanka wixii ka soo haray cibaado la qabtay cibaadada ugu fadli badan waa salaada weeyaan masaajidka markii la dhiso intaasoo shakhsi baa ku tukanaysa intaasoo qur-aan ku akhrisanaysa intaasaa ku ictikaafaysa wax lasoo marka wax lasoo koogi kara ma ah fadligiisa nabigeenu wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam man banaa lilaahi beytan bana allaahu lahu beytan fi ljanna ninkii u dhisa ilaahay dartii ninkii ula baxa oo u dhisa masaajid ilaahay baa guri guryaha jannada ka mida ilahay baa u dhisahaya
dadka islaamka oo muslimiin marka marka waxaan u baaqaynaa masaajidka inay ka soo qayb galaan dhismihiisa maxaan dhahdaye tiifiga hadduu gaaro oo ay daawadaan ka soo falceliyaan waxaan malaya lambaradiisana qaybta dambe ay ku qoran tahay boorka ku yaalla masaajidka waa aragtaan walaalayaal waxaa maanta arrintaa keliya aan iskugu nimi ay tahay baytullaahigaas aan cidna lahayn oo dir ilaahay halkaas loogu tukanayo loogu cibaadaysanayo islaamka loogu ducaynayo in laga soo qaybgalo dhismihiisa iyo in kor loo qaado in lagu cibaadaysto in ilaahay loogu dhowaado in qof waliba oo muraad leh inuu ilaahay muraadkiisa siiyo masaajidkan laga soo qaybgalo masaajidkaas siday maaragtay culimmadii iga horreeyey in sheegeen baaxweynuha dhowr sana lagu soo cibaadaysanayey haddana markuu maaragtay dabayshan iyo aboor iyo wax dhibaato badan maarata ay u geysteen oo inuu dadka ku duma aan ka yaabnay baan la dumiyey dadka hadda jamaacadahe faraha badan waxay isku raaceen maaragtay inaa la dumiyo kolkii la dumiyey waan binayno hadda meeshaas mitir labaadkaasuu noo marayaa intaana dadka jeebkooda iyo wixii dadka muxsiniinta ayaa intaas soo gaadhsiiyey iyo xaafaddii iyo wixii maaragtay kale la halqaada marka waxaa la rabaa dadkan magaalada jooga kismaayo iyo kuwa maaragtay dibadda jooga iyo kuwa maqlaya fariintanada muslimiinta muxsiniin fara badan baa jira saaad ogtihiinba iskuullada sida qaalibka hay-adaha dhisa laakiin masaajidda dadka muxsinaadka ee mu'miniinta unbaa dhisa marka maamul iyo culimo iyo shacabkaa kale iyo dhammaantiin waxaa fariintaas ruuxay gaadho muslimaba ka soo qayb qaado kii yimaadee maaragtay meesha intuu soo arko maaragtay iman kara wuu imanayaa kii wax ku soo taraya wuu soo tarayaa taleefanadaasaa ku yaala akown buu leeyahay hormuud lambaruu leeyahay iidahab lambaruu leeyahay marka waxaa iyadana aan ninkii maaragtay lacag waayo oo lacagtu maaragtay si kale u geyso oo ama dhismahaba xidhiidh la leh hadduu shamiito noo keeno alwaax hadduu keeno wax bir hadduu keeno waxoo dhan waa loo baahan yahay laakiin waxaan rabnaa haddii alla yidhaha masaajidka in lala dhiso oo dadka wixii nin walba wuxuu kari karo kauntigaas macnaha nabarada meesha noogu yaalla aad ku soo qayb qaadataan haddii alla yidhaha nin walba wuxuu heli kara nin walba wuxuu heli kara inuu soo ka soo qayb qaato